wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ka furtay tobabar ku saabsan xoojinta aqoonta iyo wacyigelinta dhallinyarada ee dowlad wanaagga iyo isbeddelka cimilada tobabarka ayaa waxaa ka faa'iideystay labaatan dhallinyaro ah kuwaas oo laga soo kala xulo goobaha waxbarashada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug agaasimaha waaxda tababarada maamulka dowladda hoose ee magaalada gaalkacyo faarax cabdulqaadir ayaa ugu horeyn ka warbixiyay ujeedka tobabarka iyo waxyaabaha looga hadlayo kororsadaan inay wax ku bedelaan inay gobolka wax uga bedelaan magaalada ay joogaan inay wax uga bedelaan siyaasadana wax uga bedelaan dabcan dad badanoo rag badanoo siyaasadda u dhoondoloolaana waa ku jiraan oo macnaha maarata meelaha doodaha ama barnaamijyada laga qaybgalayo kale xogtooda ka dhiibta waxaan u malaynayaa inaad ka faa'iidi doontaan barnaamijkan wax qurux badan laga faa'idi doono waxa laga faa'iidi doonana haddii la yidhi maayarkiibaa la keenayaa dabcan de wixii aad barateen iyo wixii aad hore u taqaaneen ama aad educationaan aad soo barateen inaad kaga faa'iideen doontaan ka qayb qaadashada dowladnimada dowlad diska arrimaha la xiriira haddaan magaalan joognaa waxaa ka socda olole nadaafadeed baa ka socda waxaa ka socda kaambayno kala duwan oo horumarineed baa ka socda dad badan oo rag badan oo akhyaar badan oo ka qayb qaadatana waa jiraan waa joogaan ururo badan oo ka qayb qaatay inta kalena inay ka qayb qaataan baan rajaynaya haddii ilahaydmo idinkuna aad ku beeri doontaan oo aad barnaamijkii aad halkan ka barataan aad baahin doontaan magaaladana aad dhexgoyn doontaan waxna aad uga bedeli doontaan waa jiraa dad badan oo dee dhallinyaraa laakiin fikar ahaan si kale wax u aaminsan way jiraan marka dabcan wixii dowladnimada nidaamka xuquuqda haddii la yidhi inta maayirka lainoo fariisinhayaa xuquuqdiina sheegta waa fursad weynba fursad dee marle araga weeye in idinkuna xuquuqdiina sheegi doontaan aadna xuquuqdiina keliya sheegane midda la idinku leeyahay dowladdu idinku leedahay dalku aad sheegi doontaan muwaadin baan nahay annaga dhan muwaadiniin baan nahay dalku xuquuq buu nagu leeyahy annaguna xuquuq baan ku leenahay dowladnimada xuquuq baan ku leenahay ayaduna xuquuq bay nagu leenahay waxaa la rabaa xuquuqda annagu aan leenahay iyo xuquuqda dowladdu leedahay iyo dalku dowladda markaad maqlaysa dalka iyada maamusha marka xuquuqda lagu leeyahay in la isbarbardhigi doono qof walbana responsibilitigiisa inuu qaadan doono oo kaalinta uu ku leeyahay iyo roolka uga jiro inuu isana ka soo muuqan doono wasaaradda arrimaha guduhuna aaday u mahadsan tahay maadaama ay dadkii dhuux ahaa oo degmada joogay ay maanta afkaartooda dhegaysanayso wixii ka dhimanna ay ugu dari doonto kabacdina in la baahiyo arrintaas la baahiyo ay diyaar u yihiin aad iyo aadaan usoo dhaweynaynaa aad ay aad mahadsantihiin cilmiga yaan laga dhigin seminaar baan ka qayb galay cilmiga ha la noodgareeyo hana lagu camal falo markii la barto cilmigu aad faa'iidaan tobabarkan ayaa qayb ka noqonaya gelinta dhalinyarada ee sare lagu qaadaya aqoontooda iyo sidoo kale fahamka dowlad wanaagga ay ka haystaan